waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali maanta oo khamiisa bisha augostana ay tahay labaatan iyo toddoba waxaa maxkamadda sare ee dalka new zealand xukun ay ku riday brenton tarrant oo ahaa nin australiana oo weerar ku qaaday laba masaajid shan iyo tobankii maarso sanadkii lasoo dhaafay weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay konton iyo kow qof oo muslimiin ah halka in ka badan afartanna lagu dhaawacay qofkii ugu yaraa ee weerarkaas ku dhinta waxa uu ahaa macaad aadan ibraahin oo ahaa wiil yar oo soomaaliya khadka telefoonka waxaa dareenkiisa xukunka maanta iiga waramay aadan ibraahin oo ahaa aabbaha macaad dhanka kalena khadka magaalada beth ee dalkan australia waxaa iyaduna ku jirta luul aadan ibraahin oo la dhalatay macaad aadan ayaan weydiiyey bal dareenkiisa ku aadan xukunka maanta lagu riday ninkaas australianka oo lagu xukumay xabsi abad wallaahi runtii haddii aan dareenkayga maanta cabiro wuu ka duwan yahay dareenkii sanadkii aynu soo dhaafnay iyo intii ka badnaydba waayo xilligaasna xilli buu ahaa xilliga hadda la joogana waa xilli xilligan hadda maanta dareenkayga maanta ugu dambaysa oo ninkaa maxkamadda saa la socotaa waxaa lagu xukumay xabsi daayin dareenkaygaas anoo qura maaha dad allaale dadkii shacabka ahaa civilianka ahaa ama societygii ku noolaa dalka new zealand iyo australiaba qof waliba uu ku qanacay maanta ninkaa dilka lagu xukumay xabsi daayinka lagu xukumay sorry waayo waxaanu sugaynay de hal sano iyo in ka badan marka dareen waxaanu qaadanay cadaaladda ilaah ta ilaah baa weyn laakiin waxaanu dareennay in cadaalad dhab ah in maanta la tusay ayaanu dareennay waa gartay weliba xabsi abadan keliya maahane waxaa loogu daray in xataa uusan weligiis damaanad bannaanka ugu bixi doonin taasoo ah markii ugu horreysay new zealand
waa saa u sheegtay weliye ninkaas sidaa aada u sheegtayba waa xabsi nab naba aan laga sii dayn karin baa lagu xukumay mawduucyo badan baa loo cuskaday lambarka koowaad waxaa la yidhi konton iyo kow qof baa dishay konton iyo kowgaa qof aad dishay xab sharcigu wuxuu noo dhigayaa xabsi daayin lamber laba konton afartan qof baa dhaawacday afartankaa qof aa dhaawacdayna iyana sharcigu wuxuu noo sheegayaa amaanu kugu xukumaynaa xabsi daayin qodobka saddexaad oo isna xabsi daayin aan kugu xukunay waa terrorism oo qodobkaasoo soo baxay laba kun iyo tobankii soo baxay ee dalka new zealand baarlamaanka uu ansixiyey saddexdaa mawduuc marka la isku daro ninka xaakinka hadalkiisa wuxuu ku urursanaa dhibaatadaad u geysatay dadka societyga ee new zealand ma guddo waxa aan kugu xukumay ama aan kugu xukumay ama kugu xukumay ma guddo mana u dhiganto xabsi daayinka aan kugu xukumay laakiin intaasumaa hadda aan kuu quuday ayuu yidhi aan raxsaana lahayn nabana aan lagaa sii dayn karayn waad mahadsanta waa garta marka aadan xukunku markuu dhacayay maxkamadda gudaheeda miyaad joogtay
ha waxaan ka mid ahay dadka maxkamadda qaybta ruumka ama qaybta garsoorka u fadhiyo laga marti qaaday ayaan ka mid ahaa aniga wiilaan dhalay waa gartay marka xukunku markuu dhacay bal in yar haddaad dadka meesha aan joogin dareenka dadkii dhagaysanayay go-aanku markuu dhacay bal maxkamaddaas gudaheeda wixii ka dhacay haddaad dadka u tilmaanto
wallaahi dadka ma aha dadka maxkamadda quli oo jooga oo keliya ma aha new zealand oo dhan baa dee tifiyada ka daawanaysay oo shaashadda ka daawanaysay aad baa loogu qancay xaakinkaasu dacwadda uu ninkaa ku oogay dacwadda ta ilaahay baa u harsan oo ka weyn laakiin marka loo fiiriyo dadku dareenkii markii hore ay qabeen iyo markuu xaakinku ku dhawaaqay isbeddel weyn baa dadka ku dhacay awal sannadaa ilaa afartan sano iyo soddon sano iyo konton sano iyo waxbaa dadka maankiisa ku jirtay laakiin markuu yidhi xabsi daayan aan lahayn racsaan lahayn oo abada ah ayaan kugu xukumay dadkii isbeddel baa ku dhacay waxaana la dareennay shuruucdii dalka in lagu fuliyey dadkuna ay habisaa ku noqdeen oo ay swishinkoodi isbedeshay boqolaal qof oo joogay hoolka sare ruumkana ilaa adiga boqol qof baa joogay laakiin hoolka sare ilaa kumaan kun qof baa joogay intaasna isbeddel weyn baa ku dhaca aad baa dadka shucuurtooda isbedeshay waa gartay saddexdii maalmood u dambeysay maxkamaddu waxay dhegaysanaysay hadallo ay soo jeedinayeen dadkii dhibanayaasha ahaa oo dadkay jeclaayeen ku dhinteen ama laftigoodu ku dhaawacmay wiilkii ugu yaraa meesha ku dhintaad aabba u ahayd hadal ma ka jeedisa meesha hadalkaaguse muxuu ku aadanaa ma lagaa dhegeystay
absolutely ha statementii baan qornay statementii baan qornay aada u dheer oo aada iyo aad dadka u qanciyey lana record gareeyey lagana dhigay shay recordina statementkaas oo ku saabsanaa cunugu sida uu ahaa iyo dhibtuu noo geystay iyo sida uu u dilay iyo xaakinkuna maanta wuu sii faafahayey midda kale waxaa kaloo iyana cajiib ahayd ilaa laba boqol oo qof baa statementii qoray labadaa boqol ee statement statementka qoray qof waliba cunugaa yar ee saddex jirka ayuu example usoo qaadanayay marka xaakinka awooddiisu maanta waxay u badnayd waxyaala xawayaan baad la mid tahay buu yidhi waayo ilmo yar oo aan garanahayn waxa ka dhacaya meesha markaa dishay iyo dad dumara iyo dad waayeelah waa kiisaska uu sii xoojiyey oo garsooru carabka u badinayey dadka statementka qorayana cunugaa yar bay example usoo qaadanayeen
waa garta marka aadano bal cunuga yarka ilmo yar buu ahaa sanadkaas iyo barkaas hadda dacwadan ay socotay bal dareenkaaga iyo qoyskiina wiilkaas yarkaa oo idinka baxay iyo dhibaatada idinka soo martay
wallahi xaqiiqadii dee dhibaatadna waad garan karaysaa qof ilmahaadi yaraa oad masaajid keentay oo aad u labistay oo garabkaada taagnaad gacanta ku haysay oo dhabtaada marka fadhiya in xabad lagu dhuftay dee dareenkeeda waad garanaysaa intay leeg tahay laakiin si kastaba haatee dad muslim aynu nahay waxaynu aaminsannahay de qadarta ilaahay qadarta ilaahayna subxaana watacala lama dhaafayo marka dareenkaygu de wuu wuu adkaa wuu cuslaa markii hore laakiin hadda dee markii maadaama cadaalad ilaa xad mariyey dee wakti baa kasoo wareegtoo waan ku qanacnay xukunkii ninkaa lagu sameeyey new zealand on baan ku qanacday iyo ciddii kale meesha nala daawanaysayba waa gartay luul walaalkaa yar baa meeshaas ku dhintay aad baad ula socotay inkastoo adigu australia aad joogtid bal dareenkaaga ku aadan xukunkan
new zealand waan ku farxay runtii sida caadilnimadooda u sameeyeen oo weliba ninka jajka maxaa la dhahaa ninkan u jaj gareeyay oo mataqaana caadilnimadaas u sameeyey in ka badana sharcigoodaba ma sameyn lahayn oo intii ka jirta sharciga mataqaana wayba awoodooday sameeyeen intaas waxaa uga maxnacdinanayaa new zealand iyo ninka maxkamadda caadilku ahaa dareenkana haddii aniga dareenkayga aan ka hadlana waxaan dareemayaa alis culays inuu maanta inaga dhac iga dhacay oo maadaamaan sanad iyo bar aan sugaynay maxkamadaaneeto
waa gartay marka hadda maadaama xukunkii uu dhacay ninkii aad ogtihiin in noloshiisa inta ka dhiman xabsi uu ku magaciisanaya taasi waa waa ku qanacdeen guud ahaan luul dabcan ha ha si fiican waa gartay aadanow dabcan australia o dhan waa laga daawanayay baa tiri barnaamijkan iyo xukunkan maanta socday bulshada muslimiinta guud ahaan maxaad is leedahay dareenkoodu hadda waa uu yahay dareenkaaga miyay kula wada qabaan oo kulligood waa ku wada faraxsan yihiin horey miyay uga soconayaan noloshoodii horey miyay uga soconaysaa wixii hadda ka dambeeyaad is leedahay
ha ha aada iyo aada weyn waxaan qabaa in maaragtay ay ku noqono noloshii normalka ayo inaan ku noqono ayaan qabaa waayo mar mar walba dad muslim aynu nahay waa inaynu qadarta ilaahayna aynu aaminaa midda labaad waxaa kaloo yana cajiib ahayd markuu xukunka intuusan ku dhawaaqin qodobada usoo qaadanaya waxaa ka mid ah si wuxuu yidhi wuxuu yidhi kuwii waxaad aaminsan tahay hadday jiraan dad waxaad aaminsan tahay ay jiraan si ay ugu quus qaataan ayaan sidaa xabsiga daayinka aan kugu dhigay waayo ninkan wuxuu aaminsanaa in dadka cad dad iska noociisu inay dadka ka sarreeyaan marka kelmaddaasuu isticmaalay cunsurinimadaada aad leedahay dadka waan ka sarreeyaa aniga iyo wixii lamida sidii waxa fikradaad aaminsan tahay ama falsafadaad aaminsan tahay si ay ugu quus qaataan ayaan dil yaan kugu xukumay xabsi daa'in kuwa kaa dambeeyaan ha ku quusten sidaas hadallisii ka mid ahayd guud ahaanna dadkii muslimiinta meel kasta joogay meel kasta joogay ama muslimiin baa ayaan ahaane xukunkaa maanta si wanaagsan bay ugu qanceen dee wixii dhacayna qadar alle weeyo lasoo celin maayaan malayna saasaan odhan lahaa waa garta aadan konton iyo kowgaas qof oo meesha ku dhintay iyo afartan iyo xoogaaga ku dhaawacmay dad waxay wada ahaayeen soo galooti ama migrant oo soomaali iyo carab iyo adduun ka kala yimid noloshii australia dabcan dadkaasu wadamo dhibaato ku dhacday sida soomaaliya oo kale ka yimaadeen sidaad australia new zealand aan dhehe ka aaminsanayd dhacdadan ka hor iyo hadda dhacdadan kadib maxaa iska bedelaad isleeda
wallahi horta new zealand markii hore waxaan aaminsanayn ama haddan baan aaminsanahay inay tahay dalka adduunyada ugu safetyga wanaagsan oo xagga nabadgelyo marka loo fiiriyo ama laisbarbar dhigo adduunyada kale dalka xagga safetyga ugu wanaagsan bay kamid tahay adduunyada markii horena ay ahayd haddana ay ahayd ninkan maaha dalka uma dhalan australiyaan buu yahay australiyaan buu yuu ka yimid marka dareenka ama dhibaatadana soo gaadhay maaha wax annaga muslimiinta qura ku eeg maaha wax dadka mangarantiga qura ku eega waa wax ku eeg societyga new zealand oo dhan waa wax wada saameeyey marka sidaas ayay yay uga duwan tahay meelaha kale dalkuna waa dalka ugu safetyga wanaagsan marka loo fiiriyo adduunyada kale oo dhan weliba sidii hore anigu u aaminsanahay qof new zealanderna waxaan ma samayna qof dal kaleba oo sogalatia ah ku yimid ayaa dhibaatadana noo keena annaga
waa gartay guud ahaan luuley caadiyan marka wax kelmadda argagixiso laga hadlaayo inta badan muslimiin baa laga lala xiriirin jiray laakiin hadda ninkan xaakinku wuxuu ku tilmaamay inuu argagixiso yahay marka sawirka guud ahaan muslimiinta laga qaba caalamka oo dhan arrintan wax ma ka bedelaysaabay kulata
um, the first one ha kii ugu horeeyuu noqdayba oo maxaa la dhahaa tourism um, new zealand lagu magacaabo which taasna aad waxaa uga mahadinayaan afta madaxweynaha jacinda oo ku amin maxaa la dhahaa la dareensiisay dadka islaamka bes ma ahan tourism uh, extreme mataqaanaa christianity iyo dadka diinta kale aaminsan xataa tourism way noqon kartaa oo bilaadan mataqaanaa um, daafsiin karto dhibaatooyinkaaseeto dhinacaaseetana waa wax relief ah markasta markii mediarka ee noo fiiriyaan xumaanta islaamka bisaa la saaraa aadan isla su-aashaas muslimiinta iyo sida loo arko muslimiinta ama new zealand ama australia maxay ka bedelaysaa arrintan anigu waxaan qabaa si fiican baa dareenka loo qabaa markii hore xaqiiqadii jawiga ama focuska wuxuu ahaa dadka muslimiinta laakiin hadda wuu ka duwan yahay wuxuu uga duwan yahay shayga ninka qofka layaa terrorism not color maaha midab maaha dhalasho maaha diin maaha waa mabdac khaldan uu aaminsan yahay oo ah in dad ilaahay dartii meel ugu tukanaya ama hadday rabaan kiniisad ku tukanaya la laayo waa fikrad khaldan weeye marka u malayn maayo in annaga kolley new zealand ahaan sidii dalkuna noo yahay safetygiina noo yahay wanaagiina noo yahay uguna hambalyanaynaa dalka iyaga new zealand
waa garta guud ahaan marka aadana ugu dambeynta new zealand sida arrintan ay u maareysay laga bilaabo markii dhacdad u dhacday shan iyo tobankii maars sanadkii lasoo dhaafay ilaa maanta xukunku uu ku dhacay sida ay u maareysay sida dadkii dhibaatadu gaarto adigoo aad ka mid ahayd laynii taageeray sidee u aragtaa guud ahaan
waxaan u aragnaa si aada iyo aada u qurux badan horta ogowsano maanka waxaad ku haysaa ninkan waa maadaama dalku uu yahay dal beace country ah oo dalka adduunyada ugu nabdoon uu yahay waa qofkii ugu horreeyey ee new zealand intaan taariikhda hayo oo lagu xukumo xabsidaayin waa first one personka weeye marka dhan kale haddaynu aynu fiirino dee dadkuna uu ku qancay xabsigiisii ama xabsiga daayinkiisii dadkii shacabka ahaa iyo dadkii muslimiintahana way ku wada qanceen marka waxaan odhan karnaa waxay dowladdana u maaraysay si aan caadi ahayn oo aad iyo aad markaan leeyahay aan caadi ahayn si qurux badan oo dadku ku wada qanaco muslim iyo an muslimba si wanaagsan oo dadku ku wada qancay iyo maxkamaddu ay u dhacday dadkiina lagu qanciyey dadkuna uu ku qancay aanan odhan karnaa dalka iyaga new zealand ha jiro ha joogo
luul isla su-aashaas sida new zealand ay u maaraysay arrintan
midda mar kastaba dadkaaga ma soo celishin kartid oo maxaa la dhahaa waa inaad diintaada ku qanacdaa oo mataqaanaa wixii way qornaayeen and alxamdulilah i think um, culeys badanna waa tuwo aan dhahay before wuu naga dhacay and um, as a islam diinta markastana inaan haysano aan ku aamin ilaahay aan tala saaran oo maxaa la dhahaa aan iska samirno le waaye oo maadaama soo celinaynin asagiina xukun oo noloshiisa meesha lagu xukumay marka ye waa ku qanacsanahnay wax siday sameeyeen aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa maaragtay dadka nagala qeyb qaatay maaragtay murugadii hore dhacday meel kastayba ha joogna adduunyada daafaheeda gaar ahaan dadka soomaalida aad iyo aad baan meel walba nooga soo ducaynayey gaar ahaan familkeyga iisoo duceeyey dhambaalada iisoo diray tacsiga soomaalida meel kastayba ay joogtay dadkaasaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ducana igu soo daray inaad aqabsay tiiraanyadii murugada ahayd ee halka sano iyo badh aanu ku jirnay oo aan weli al-aanada naga qoob qaadin yaan dadka soomaalida yaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ee nagala qayb qaatay murugadii haddana aan leenahay xukunkaas kii ilaahay caadilanka ahaa wuu siixsan yahay idina aad hadda noogu la garab taagan tihiin sidaad noogu qanacdeen xukunka ninkaa la mariyey oo aan jecelahay inaad nala qaybsataan mar walba aad iyo aad baan dadka soomaaliyeed ugu mahad celinaya meelay joogaanba murugadii hore nagala qayb qaatay uguna faraxsannahay ducadii iyo wanaaggii ilaahay aad noo soo dirteena ilaahay waa noo aqbalay idinkana ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo haddaad tihiin soomaali dhan way ku mahadsan yihiin siday nala korbeysnaayeen nala welwelsanaayeen most importantly maxaa la dhahaa waxa bilaadanka fikirayan waxaa waaya because ninkaaneeto wuu ugu talagalsanaa wixiina life buu ka dhigay markii life laga dhigay dadkii markasta waxaa u muuqatay masawirkii oo mantaqaanaa videoyadii meesha facebooka uu soo geliyey marka sidaasete waxa keenaysa ugu duwan yahay oldis mataqaana tourism adduunka ka dhacaya ama shooting kasta ha noqoto qofka mataqaana markasta uu dareemayo maskaxiyan waxa naga weyn inay tahay marka weligeena waa wax kuu jirayso oo maskaxdeenana kama baxayso marka aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa dadkii maxaa la dhahaa nala soo qaybgalaya nala dareemay dhibkaaneeto oo intaasita nala soo jeedo aad iyo aad ugu mahadinayaa codkaasina wuxuu ahaa luul aadan ibraahin iyo weliba aadan ibraahim diiriye oo aabaheeda warar iyo warbixinno dheeraada waxaad kala socon kartaan website-ka iyaga oo www s b s com au xariijin soomaali ama waxaad soo dejisan kartaan appka s b s radio app oo aad ka heli kartid google play ama ama apple storeka
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho